mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay kormeer ku tageen meelaha uu ka fatahay webiga shabeelle gaar ahaan tuulada moyko wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir daqare ayaa faahfaahin ka siiyey wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle dadaalada laga soo maray xiriista buqda moyko
buqdan waa buqdii moyko muddo toddoba maalmooda habeenii maalin ayaa laga shaqaynayay wasaaradda iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo shacabka gaar ahaan tuulada moyko oo isgarabsanaya ilaah ayaa ku guuleeyey wasiir wixii la qabtay waatan indhahdaa macalina wixii ka dhimanna inaad aragto oo aad ku kordhiso sidaas ujeedkeenu ahaa sidoo kale buqdii baareey heer fiican ayay maraysaa iyadana indhahda ayaad kusoo arki doontaa maxamed cumar caymuy wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa mahadcelin u diray maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar iyo shacabka moyko iyo cid walba oo ka qayb qaadatay xirida buuqda moyko oo sheegay in kumanaan hegtar ay cagta mariyeen
isteedkii oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guud laawe iyo shacabka reer hirshabeelleba kaalinta ay ka qaateen in ay maanta joojiyaan ee ay ku guulaystaan buuqtii ka fakatay meeshatan moyko dhammaan waa ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ishaygan ku arkay waana ku mahadsan yihiin dadkii howshaasi qabtay hase yeeshee waxaan leeyahay arrintan waa mid lagu guulaystay waa mid lagu farxo waa mid lagu faana howlaha kale oo xoogaa hadda markaan indhindheeyey oo aan fiiriyey way fiican tahay way xiran tahay laakiin waxay u baahan tahay weliba xoojin maxaa yeelay waxa aan maanta la welwelsannahay ayaa waxay tahay ka hirshabeelle ahaan laga soo bilaabay hiiraan ilaa iyo lagu keeno shabeellaha dhexe biyaha soo socda ee dadka saadaasha biyaha iyo kormeerka ay maanta ay saadaalinayaan ee ay leeyihiin biyo xaddhaaf ah ayaa soo socda ilaah baan ka magan galinaya marka waxay u baahan tahay ka diyaargaroow xoog leh in laga sii gaashaanto marka meeshaani maadaama lagu guulaystay weli waxay u baahan tahay in xoogaa la xoojiyo meelaha qaarkood oo maanta ay ka dabacsan tahay webigaa hoos ee nasiib wanaag laakiin biyahaasi hadday yimaadaan laftigeeda saan ma ahaan doonto marka waxaan rabnaa hadduu alaha wadalogolaado intaysan imaanin laftigeeda oo biyahaas la sugaayo in meeshaan tallaaba kale loo celiyo dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in maalmaha soo socda lagu guulaysan doono xirista buuqda baarey tan kale oo hadda oo baarey oo aanu ku rajo weynahay isbuucyadan soo socda ama wiigan soo socdo inaanu ku guulaysano maadaama howsheedii ay noo marayso meel dhexaad howshiina aad loogu guda jiro ayadana sidaansi la mid ah ayaa waxaan rabnaa haddii aynu nahay reer hirshabeelle ahaan anakoo iska kaashanayna deegaankii sida moyka oo kaleente reer baarey degmadii jowhar gobolkii wasaaraddii beeraha wasaarada kale oo nala jooga xataa oo arrintan u soo gurmaday oo waxqabashadooda kulugle u yimid guddigaa weliba loo xil saaray guddigaasoo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulahi xuseen ali guudlaawe waxaan leenahay howlahaasi allah hanagu guuleeyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dadaalo ku wada sidii ay u samato bixi lahaayeen dadka uu saameeyey beerahooda fatahaadaha webiga shabeelle